mar walba oo caafimaadkii nimcooyinka ilaahay uu ku manaystay uu tirin waayo yuusuf muuse cumar wuxuu badiyaa mahadnaqa iyo allabariga laakiin goortuu usoo baxo jidadka magaalada ayuu dareemaa inuu tabayo wax ka maqan iyo inay wax ka kala dhantaalan yihiin muuqiisa micno ma lahan wax walba oo loogu yeeri jiray yuusuf yaraantiisii wuxuu jeclaa cayaarta kubadda cagta anigana marka baashaad igama reebin marka inaa ciyaalka la dheedheelo inaa mataqaana xitaa kubadda ciyaaro xitaa inaa yani waagii oo aan yareen xitaa waxaa jiri jirtay in xaafad xaafad ilmaha mataqaana ay surhaadsagaan igama reebi jira inaa dhalinyarada dhexgalo oo ciyaalka la dheedheelo igama reebi jira laakiin waa lii dhehi jiray xitaa yaayaa tuuraa lii dhehi jiray xitaa waa dhowr iyo labaatan jir tan iyo yaraantiisii ay ku tilay goobo ama tuur waana dadka farakoturiska ee soomaaliyeed oo loogu yeero goobe kuwaas oo bulshada kala kulma inta badan faquuq ama aflagaado ka yuusuf ahaan mar walba oo uu sii weynaadaba wuxuu helayay firo gaar ah iyo tixgelin gooni ah siba marka ay timaado waxbarashada xaqiiqadii macalin hadhihin maamulka hadhihin aadaa lai ixtiraamaa weliba fasalkayga si gaar aadaa lai ixtiraamaa xitaa imtixaanaadka ama fasalka marka la joogo xitaa kuraasta xitaa marka macalimiinta qaar oo aan ugu mahadcelina ustad cabduuli wuxuu dhaha ninkan kursigan kursi kale u dul saarno isagoo ujeedkiisa ay taha marka inuu aniga ii caawiyo laakiin meel walba oo uu tagaba kama helo qadarin iyo soo dhoweyn yuusuf oo hadda ku jira sanadka saddexaad ee kuliyadda sharciga qaanuunka wuxuu qeybta ugu adag la dhaqanka bulshada ku tilmaamay marka ay timaado doorashada shaqooyinka iyo la kulanka mas-uuliyiinta shirkadaha markaan shaqo codsado liidhah shaqada waa diyaar waa lagu hayaa markaa la kulmo madaxdii ama xafiisyadii shaqooyinkaas u qaabilsanin hay-adaha aan shaqooyada ka codsado markay arkaan haddana dib laygagala laabto shaqada oo lii dhahaa waa kusoo wacenaa xilliga ay ballamiyaan oo aan isira xilliga waa la gaaray wac markaa waana taleefanada aan laga qaban niid ahaasaa isdha waa un maadaama marka hore lii dhaha shaqada diyaar waa imaad xafiiska soo xaadir oo markaa xafiiska taga taleefonkii lii dhaha waa kusoo wacenaa taleefanada dibdib laga qaban waa waxaa isdhaha marka waa qof waa dareemi kartaa qof markuu dadka ka duwan yahay ilaahay si kale u abuuro balse dhibta haysata waxay mararka qaar naftiisa u horseedaa halis muuqata sida in laga shakiyo mana ahan hal dhacdo oo qura inta badan wuxuu ku qasbanaadaa inuu isku faahfaahiyo laamaha amniga dhacdooyinkii uu la kulmayna middan ayaa ugu saameyn badnayd hadda ka hora yani waxaa ka qayb galaya xaflad mid kamid hoteelada markaa askartii hoteelka shaati kor u qaaday dhaheen shaatia kor u qaaday mid marka meesha fadhi qori uga qabta marka stag laawa dhah waxaa jiraa dha ammaanka dadka qaabilsan hoteelka waa i fasaxeen qaraxa wadaa se qarax ku wadaa dha ninkaan ijedida ahay waxaan waa tuuraa dhah markaasa dhahay yarka marka ninka meesha fadhiay dha ninkaan si oo ku aamina shaatiga u fur wallaahi shaatiga u fur waa tusi waa kaasaa dhaani sidaasa ah markaasoo dha raali noqo akaa qalda markaasoo laabti geliyo dha raali noqo madaxa isalaax or gudbi kartaa yuusuf oo ah wariye madax bannaan waxa uu bartiisa facebook soo dhigay qoraal iyo sawir isla socdo oo uu asxaabta ku xiran ku weydiisanayo inay ugu duceeyaan la kulanka dhaqtan masri ah oo ku gaaroobay sida loo daweeyo goobada ama tuurta waxaana uu taabtay quluubtooda waxaa kusoo qoray marka saaka waa jimco waxaana ugu jiraa mid kamida bilaha ugu kheyrka badan ama ugu fadli badan waxaan rabbi ka baryaa inuu ii rumeey riideyda ah inaan gaar dhakhtarkaas oo mataqaanaa uu qaliinka ku sameeya ninkaas sawirkiisa ka muuqdo marka markaasaa commentiga waxaa soo geliyay video oo aan iska soo duubay video marka waxaa kusoo qoray eda ah ere ah insha allah haddii aan helo qaliinkaas waxaa rajeynaa dad badan ama in badan in shaqooyinka layla soo doonto qof ahaan waa bashaash xifaalaha saaxiibadiis iyo ku dhex jirkooda ku raaxaysta waxaana uu u arkaa raasumaalka ugu muhiimsan ha yeeshee wuxuu ku warwarayaa maalmo dhaama maanta oo u soo socda mustaqbalka haddase ma hayo wax shaqo ah wuxuuse mar uun doonayaa inuu noqdo nin qarankiisa u shaqeeya soomaaliya dadka goobada leh iyo kuwa indhaha cawiran waa dhibanayaasha inta badan lagu takooro abuurka eebbe waxaana badankooda ay gaar uga baxaan bulshada inteeda kale laakiin yuusuf wuxuu tusaale u yahay in ku qancidda amarka alle ay tahay sababta koowaad ee tubta guusha